galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
kulanti wanaagsan dhegaystayaal melkastoo aad naga maqlaysaan waa maalin sabti ah bisha novembar waa shan sanadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka bilaabantay puntland
waxaan sidoo kale idiin haynaa shir ku saabsan shaqada bangiyada islaamiga ah oo ka dhacay magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti wakhtiga socda wuxuunbaa kuusoo biira waxaa kusoo biiray baanankii oo sii kobcay waxay qabteen shaqadii oo sii weynaatay waxaa kale kusoo biiray jaamacadda dhisay oo jaamacadii cilmigii islaamiga la doonaya in lagu barbaariyay jabuuti oo laga sameeyey oo ay fakarkuna ka timiday baananka islaamiga jabuuti ka shaqaysta midkood magaceega la yidhaha salaam african bank oon aad iyo aad ugu faraxnay
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabantay magaalada garowe ee xarunta puntland waxaana halkaas lagu doortay qaar ka mida mudanayaashii ugu horreeyey ee ka mid noqda golaha shacabka ee soomaaliya goobaha doorashada oo ku yaala puntland gaar ahaan magaalada garowe ayaa koob iyo konton erge ahi ay halkii kursiba ku kala saarayeen xildhibaanada tartamaya waxaana mudanayaashii ugu horreeyey ee ku guulaystay doorashada ka dhacday garowe ka mid ahaa xildhibaan cali yuusuf cali xildhibaan cumar ismaaciil waaberi xildhibaan siciid daahir xildhibaan cali cumar caynaanshe xildhibaan axmed ismaaciil xaaji xildhibaan maxamuud xayir iyo xubno kale doorashada ka socota garowe ayaa la filayaa in maanta oo sabti ah la doorto ilaa labiyo toban kursi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey doorashada mudanayaasha aqalka hoose ee ka bilaabantay garowe wuxuuna sheegay in ergo gaadhaysa ilaa afar iyo toban kun iyo shan iyo labaatan ay dooran doonaan ilaa laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka xildhibaan ee ka mid noqon doona golaha shacabka ee soomaaliya warar kale oo naga soo gaadhaya garowe ayaa sheegaya in hanaanka doorashadu uu xilligan u socdo si habsami ah inkastooo wararka qaar ay sheegayaan in xalay magaalada garowe laga maqlay rasaas kala duwan oo dhacaysa hase ahaatee weli laamaha ammaanka ee puntland arrintaasi kamay hadlin
daacadnimo iyo qof aaminaad istaahila ma aha eraye ay dadka maraykanka badankood adeegsadaan si ay u sifeeyaan labada murashax ee u baratamaya xilka madaxtinimada dalkan ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga hillary clinton iyo donald trump ra'yi baaris ay samaysay shirikadda gallop toddobaadkan ayaa labiyo soddon boqolkiiba dadka maraykanka ee ra'yi ururinta ka qayb qaatay wixii ay ereyadaasi ku sifeeyeen hillary clinton halka lix iyo soddon kalena ay ereyadaasi huwiyeen donald trump tiradan cusub ayaa bedelaysa tii ay muujisay ra'yi baaris isla shirkadan ay samaysay bishii sebtembar oo afar iyo soddon dadku ay clinton ku sifeeyeen dacadnimo iyo aamin halka saddex iyo soddonna ay trump sidaasi ku ammaaneen ra'yi baaristan ayaa dhinaca kale shaaca ka qaaday in konton boqolkiiba dadka maraykanka ay la tahay clinton in ay go'aamo wanaagsan qaadan karto haddii ay madaxweyne noqoto marka dalka maraykanka uu galo ama ay la soo gudboonaadaan mushkilado halka lix iyo soddon oo keliya ay sheegeen inay qabaan in trump uu sidaasi oo kale yeeli karo tiro badan oo ka mid ah shacabka maraykanka ayaa aamini la in ra'yi ururinta dadka ee labada murashax ay sidan isugu dhowdahay iyadoo doorashaduna ay ka dhiman yihiin ama ay ka dhiman tahay dhowr maalmood oo qura
maxkamad ku taalla dalka turkiga ayaa amar ku bixisay in la xidho sagaal mas-uul iyo saxafiyiin ka tirsan wargeyska jamhuuriya ee ka soo baxaa dalka turkiga ka hor inta aan maxkamadda la geenin sagaalkan qof ee la xidhay ay ku jiraan saxafiyiin la yaqaano oo uu ka mid yahay tifatiraha wargeyska muraad sabunsu iyo weliba saxafiga kale ee ku xeesha dheer dhinaca sawir gacmeedka muuse cart iyo kadri gusel saxafiyiintan ayaa lagu eedeeyey inay xidhiir la leeyihiin kooxaha kurdiyiinta iyo weliba kooxihii loo aanaynayay inay ka dambeeyeen iskudaygii inqilaab ee fashilmay ee dalka turkiga ka dhacay xadhiggan ugu dambeeyey ayaa xiisad ka dhex abuuray dalka turkiga taas oo sii kordhisay walaaca ay bulshada caalamkuna ka qabto arrimaha dalka turkiga
guddiga kormeerka ee qaramada midoobay ee la socodka arrimaha cunaqabataynta hubka eritrea ayaa sheegay inay ka digayaan in joogitaanka ciidamo shisheeya oo jooga dalkaasi eritrea ay ka dhignaan karto in ay buriyaan cunaqabatayntii xagga hubka ee waddankaasi saarayd guddigan oo la hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dalkaasi ay joogaan sanadkii lasoo dhaafay ciidamo ka socda dalka sacuudiga iyo dalka isutaga imaaraadka carabta kuwaasoo qayb ka ah isbahaysiga sacuudiga uu horkacayo ee ka dagaalamaya dalkaasi yemen ee kasoo horjeeda xuutiyiinta wadankaasi ka dagaalama kooxdan ayaa sheegtay in inkastoo dal jooga dalka eritrea oo howlgal ka baxsan eritrea fulinaya aanu ahayn xadgudub toosa haddana abaalmarin kasta ama magdhow kasta oo eritrea la siiyaa taa beddelkeeda ay noqon karto mid jebinaysa xayraaddii hubka ee saarayd dalkaasi eritrea ee ay saartay qaramada midoobay
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacadayada galabnimo
dadweynaha maraykanka waxa ay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha nofembar ee aannu ku jirno ay tahay sideedda waxaa markii ugu horraysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon
muddo bilaah ayay hillary clinton iyo donald trump issoo gees garaacayeen waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya
haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen lixda iyo barka subaxnimo laakiin si aannu ku kordhinnay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo siddeedda subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada maraykanka
maalinimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada minnesota ohio iyo virginia waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada new york oo ay habeenka doorashada donald trump iyo hillary clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhegaysan doontaan warbixinno gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada maraykanka maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan waa sidee shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mawduucyo kale
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada sagaalka nofembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada maraykanku ay idinku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a boggayaga v o a somaali dot com barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala
v o a soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada maraykanka
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana garowe magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaa maanta ka bilaabantay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee kasoo galaya maamulkaasi xubnaha ilaayo haatan la doortay iyo faahfaahinta waxaa inoo haya waryahayaga nuux muuse birjeeb oo ku sugan goobta doorashadu ka socoto ee garowe nuux may maqlaysaa
alad waa ku maqlayaa doorashada aqalka hoose ee puntland ayaa saaki ka bilaabatay garowe waxaana uu sida qorsho uu yahay ee lagu dooranaya ilaa laba iyo toban kursi xubnaha soo bilaabatay ilaa afartii galabnimona oo doorashadu iminka ay socoto waxaa la doortay sideed mudane
xubnaha ku guulaystay ilaahi haatan waa kuwey haddaad mid iyo laba carabka ku dhufato
sideed mudana guulaystay ilaa iyo afartii galabnimo oo hadda ay qadar daqiiqadaha dhaaftay doorashaduna waa ay socotaa xubnaha ku guulaysta waxaa ka mid ah cali yuusuf cali xoosh cilmi cumar caynsane siciid daahir axmed ismaaciil xaaji maxamuud xayir cumar ismaaciil waaberi cabdinaasir siciid muuse iyo cabdirashiid maxamuud oo ahaa qofkii hadda sideedaaba ugu dambeeyey nuux sidaan ognahay doorashooyinkii la midka ahaa doorashadan oo kale ama xubnaha aqalka sare lagu dooranayay ee soomaaliya meelo kala duwan ka dhacayay qaarkood baa cabashooyin iyo qayladhaan laga keenaya oo dadka qaar ay ka cabanayeen sidee u dhacday doorashadan xubnaha ma ahayd qaab lagu wada qanacsan yahay oo dadkao dhan ay ku qanacsanaayeen doorashada colaad afar goobood ayay maanta ka socotay sida jaamacadda bariga africa iyo jaamacadda b s u waxaana laba iyo tobankan la doonayo inay maanta lasoo gabagabeeyo dooranayay erga gaaraysa lix boqol laba iyo toban arrintan ah cabashada ay ka muujinayaan waa dadka ka muujinaya waxay ahaayeen nabadoonadii la filayey inay soo saaraan ergada qaybtood oo qaybtoodna ay soo saareen nabadoonadas qaybtood waxaan kula kulmay aaga doorashada ay ka dhacaysa meel aan wax ka fogeyn waxayna ii sheegeen in ay jirtay muxuu aha isdabamarin la sameeyey oo ergada qaybtood ee lagu darsanayay weliba nabadoonada aan la kulmay waxay ahaayeen nabadoonada gobolka nugaal oo maalmihii ugu dambeysana arrintan ahayd mid ka taagneyd oo xitaa guddiyada ay isku khilaafeen
waa gartay waxaa kaloo jiray cabashooyin la xiriiray xagga dumarka kootadii loogu talagalay oo gabdhaha qaarkood kuwii aqalka sare kusoo baxay iyo kuwii ka haray ay ka hadlayeen oo ahayd in gabdhaha lala tartan siinayo rag oo si markaa iyaga meesha looga saaro ama si ku talagala qof kale loola tartansiinayo marka cabashooyinka noocaa xagga dumarka ma jireen
way jirtay maalmihii ugu dambeysana arrinta ugu xooganeed a cabashada laga muujinayay dhankaas waxay ahayd dumarka oo ay aada uga cabanayeen in la doonayo in dumarka laga wareejiyo oo rag meeshii lasoo geliyo nabadoonadana midda ay ka hadlayeen oo maanta ay ii sheegeen in ay jirto isdabamarino xoogan oo dhinacyo fara badan ka socotay oo dumarkana lagu riixayo banaanka loogu saarayo inay jirtay taasna way ka jirtay sida hadda muuqatana sideed xubnood ayaa soo baxay sideedaba waa rag laba iyo tobanka xubnood ee la filayo sideed ugu horeysa hadda waa rag marka way jirtaa ilaa iyo haddartaana way jirtaa cabsida ah in laga qabo in laga cabsi qabo in dumarka meesha laga saaro wa waa gartay waxaa jirtay dhinaca kale rasaas xalay ka dhacaysay magaalada garowe oo dadku ay maqleen maxay ciidamada amnigu ku macneeyeen rasaastaa
rasastaasi xalay ilaa iyo maanta waa ay dhacaysay colaado waana laga maqlay magaalada dadkana aada ayay ugu jahwareersanaayen maadaama doorasho lagu guda jiray ilaa iyo iminka kama hadlin dowladda iyo hay-adaha amnigaba rasaastaasi waxay ahayd iyo iyo sababaha ay u dhacayeen maadaama doorashooyinku ay ka bilowdeen magaalada garowe caasimada puntland kama hadlin sidoo kale dowladdana kama hadlin laakiin dadka qaybtood waxay sheegayaan in dad ka careysan isdabamarinta iyo waxyaabo ay tabanayaan in ay tahay in dadkaasi rasaas tiradeed waa gartee nuux aad baad u mahadsan tahay wuxuu kusoo kordhan idaacadaheena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan kaasi waxaa wariya iyaga nuux muuse barjeeb oo qadka taleefonka magaalada garowe si toosa ugu jiray
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a eed nagala socotaan waxaa magaalada laascaanood lagu qabtay kulan qayladhaan ah oo ay ka soo saareen guddiga heer maamul iyo weliba wasiirka nabadaynta gobollada bari ee somalilan cabdirashiid xuseen cabdulle kulankaasi kadib ayaa wariyahayaga cabdikariin olol u waraystay wasiirka iyo sheekh siciid axmed cadar oo ka mid ah culimmada gobolka sool waxaana hadalka ku horeynaya wasiirka cabdirashiid xuseen cabdulle kaxukuumad ahaan markaynu soo gaadhay qayladhaantu waxaa la diyaariyey saddex xufti oo soo kala baxa saddex gobol ee bariga waxay ka kooban yihiin xubno saddex afar wasiira iyo culimo guddida abaaraha oo madaxweynuhu gmol ilaa labadii sannadood ugu dambeeyey abaar gurmadka abaaraha ka shaqaynayay oo ka dhisnaa heer gobol iyo heer xagga caasimadda iyo dowladda dhexe ah xaqiiqadii gobolka togdheer baan ku kala leexnay sanaag iyo sool baan u kala leexnay togdheer halkan aanimi aniga iyo wafdi ka mida guddida dhexe culimmadu wixii aanu halka ku aragnay wax naga yaabiyey bay noqotay wax aad nooga yaabiyey culimmadii oo sii qaaday sahan badan sameeyey sarfays oo u kala baxay gobolka hareerihiisa gobolku waa gobollada ugu baaxadda weyn somalilan ugu ballaaran gees ilaa gees abaartu way ka jirtaa saddexdaa gobolba waxaa kaloo iyana jirta in lagaga soo guuray gobolada kale ee soomaalida ee muxuu aha maamulka puntland oo kale gaalkacyo garoowe iyo bari iyo afar gobol oo somalilan ka mida intaa dadkoodii baanu kula kulannay gobolka sool meel sidaa culimmadu sheegayeen saddex boqol oo kilomitr iskuweer ka yar lixdaa gobol wada jooga waxaa meeshaa ka soo socda haddii aan ilaahay ka soo gaadhin waa wax runtii cabsideedana leh waxaa ka soo socda xanuun dadkii xoolihii waa dhaafeen badi marka gobolka sool maadaama abaari ka jirto waxaa jirtay meelo ay roobabku ka deeen bal iga war meeshaas intaay leeg tahay iyo aada isleedahay dadka intaa leg ay kusoo hayaameen markaad qiimeyn ku samayseen boqolkiiba sagaal iyo sagaashan gobolka roomeeli waa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa boqolkiiba hal waxa roobale halkaa weeye meesha lixda gobol isugu imaanayaan waa meesha saddex boqoloo kilomitir ka yar waa intaa makhluuq leeg baa isugu imaanaya waxaa ka soo socda xoolihii ku baktiyey baa yaala xawayaankii xoolihii baa meel ku wada baktiyaya dadkii baa daba taagan xanuun baa ka soo socda baahida dadku tii xoolu wayba dhacay tii dadka hadeerta soo socota waxaan markaa ugu baaqayaa xukuumad ahaan waxaanu iska odhan lahayn shir degdega xukuumaddu emergency ay ku jirtaa guddida abaaraha shacab weynaha somalilan cid kasta oo wax la soo gaari karaysa ummadaha maanta xaaladda ka taagan beriga somalilan xaaladda qiyaasi kara maaha inta la ogyahay saadaasha iyo inta muuqata abaar la midii horey uma soo marin ama deegaanka soomaalidaba ama halkanba waxaa jira dad fara badan oo kasoo hayaama deegaanada sidaad sheegtay oo aan deegaanka garanaynin meelay wax ka soo qaataanna garanaynin waxyaabaha dadka ku wacyigelinaysaan gobolka sool maadaama ganacsatada iyo dhallinyarada iyo ururada bulshada iyo maamulka gobolka maxay tahayna aada iyo aad aad baad adeer u saxan tahay waxa shalay aanu aragnay gaadhiga sidii saaxil kasoo saaxil bari ka soo qaaday dadka ee geynayey ee meesha layaa tukara qagteeda ku dejinayay aada iyo aad waxaan ugu mahad celinaya dadweynihii reer sool reer boocame iyo meesha leetukanaq sida ay dadka usoo dhoweeyeen xitaa dadkii reer miga inay guriga wada degaan meeshay degan yihiin wanaag baa ka muuqday xagga dhaqan ahaan iyo diin ahaanba siday dadkaasi dadkaa usoo dhaweynayeen dhibaatadiina markaa meel bay isugu yimaadeen meel bay kuwada saameynaysaa shalayna gurmadkii ugu horreeyey iyagaanu gaarsiinay haddana waa iyaga wax laga bilaabayaa marka adeer intaan shay qiyaasta ugu horreysa in halkaa laga bilaabo inkastay hadday isku mid yihiin oo wixii wada saamaysay dad iyo xoolaba sidoo kale sheekh saciid axmed cadar oo ka mid a culimaudiinka gobolka sool kana mida gudiyada abaaraha sida weyn u soo maray deegaanada dhibaatooyinka ka taagan yahan ayaa v o a waxay wax ka weydiisay waxyaabihii uu ku soo arkay deegaamadii uu soo maray sidaad horey ku maqlaysanna wasiirka nabadeynta gobolada bari ee somalilan ayaa isagu ka hadlay xaaladaasi halka ay marayso bismillahi raxmaan raxiim cabdikariim aad baad u mahadsan tahay waxaanu soconaynay wakhti dheer ilaa iyo saddex habeen iyo saddex maalmood baanu soconaynay dhul aada u badan oo gobolka sool ilaa gobolka sanaag baanu tagnay runtii baahida iyo abaarta iyo gaajada wax la sawiri karo ma aha marka waxaanu soo aragnay dad runtii xoolihii ay ka dhammaadeen caruurtu ay ka shubmayaan gaadiid aan haysan aan raashin haysan biyo ay wax ku bislaystaan ama ay lafahooda u cabaan aan haysan marka sheekh saciid meelaha ugu daran meelihii lagu soo hayaamayba mise waa dhulkii laga soo guuray meelaha ugu badan ee halistu ay ka jirto horta waa meelihii laga soo hayaamay meelihii laga soo hayaamay waxaa lagaga yimi maatadii waayeelkii socon waayey xoolihii xayeeshka ahaa iyo wixii markaa dhaqaaqi kari waayey halkaasaa lagaga yimi taagyaro wixii taagta yaraa oo dhan dad iyo duunyo halkaasaa lagaga yimi marka waxna xoolana ma haystaan raashin ma haystaan biyo ma haystaan geedo cidlo ah ayay iska taagtaagan yihiin ciiduna waa ku gudbatay cabsida faraha badana hadda qabtaan maxay tahayna wallaahi hadda waxaanu ka baqaynaa xooluhu horey u dhammaadeen xoolo rajo badan dadku kama qabaan laakiin iminka anugu waxaanu aad uga baqaynaa dadka in ay bilowdaan inay gaajo iyo dhimasho inay gaajo u dhintaan iyo haraad qodobka aanu ka baqaynaa wakaa inay haraad iyo gaajo dadku ay u dhintaan
kaasi wuxuu ahaa sheekh siciid axmed cadar oo ka mid ah culimaudiinka gobolka sool waxaa ka horreeyey oo hadlayey wasiirka nabadeynta gobolada bari ee somalilan cabdirashiid xuseen cabdulle labaduba waxay u waramayeen waryahayaga cabdikariin olol oo ku sugan laascaano
waxaa si rasmiya loogu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti shirweynaha shanaad ee bangiyada islaamiga iyo hay-adaha caalamiga ah ee qaabilsan maalgelinta islaamiga ah kalfadhigan ayay ujeedadiisu ahayd kubcinta iyo horumarinta maalgelinta ku salaysan shareecada islaamka iyadoo laga weecday nidaamka bangiyada ee ribada ku shaqeeya gudoomiyaha bangiga dhexe ee jabuuti axmed cusmaan cali ayaa waryahayaga ramadaan muuse uga waramay marka hore kaalinta bangiyada islaamigu ay ku leeyihiin dhaqaalaha jabuuti
wakhtiga socda wuxuunbaa kusoo biira waxaa kusoo biiray baanankii oo sii kobcay wixii ay qabteen shaqadii oo sii weynaatay waxaa kale kusoo biiray jaamacadda dhisay oo jaamacadii cilmigii islaamiga la doonaya in lagu- lagu barbaariyo jabuuti oo laga sameeyey oo ay fakrkuna ka timiday baananka islaamiga jabuuti ka shaqeysta midkood aan s- magaceega la yidhaha salaam african bank oon uh, aad iyo aad ugu faraxnay oo xidhiidh weyn eh, ka dhacay jaamacadda wasaaradda waxbarashada iyo researchka iyo central bank oo iyo kuna isku isku barbaariyey oo ogolaaday inay mm, lagu biiriyo jaamacadaha wixii lagu dhiganaya islamic project ay noqoto waxaa kaloo kusoo biiray uu madaxweynuhu magacaabay komitigii ugu horeeyay sharia board oo gargaari doonta central banka supervisionka ay ku leedahay baaranka oo dadkii lasoo doortay shan qof baa ayaa lasoo doorto dadka loo een, shirkan imika dhacay dadkii een, loo presentinayo dadka la barayay marka wax- waxa ugu waaweyn ee dhacay intaas ay kamid yihiin kuwaasaa kamid intaasaa kamid ah Eh, xisaabta haddii la eegana waa- sidii aan ku sheegayba aad iyo aad bay u- ay u beereen shaqadii iyo nidaamkii baananka islaamka jabuuti u shaqeynaya waa tab durbadee bilaabmatay een, isdhexgalkii dhaqaale jabuuti iyo etoobiya aad arkaysaa isdhexgalka dhaqaale arrimahan bangiyada iyo maalgelinadan islaamigu iyo shareecadan eh, sidan dee lagu shaqeynaya bangiyadii ribowiga laga weecday kaalin intee leeg bay kuleeyihin isdhexgalkaasi dhaqaale jabuuti iyo etoobiya eh, waxay ka faa'iidaysteen eh, laba wadan oo ka faa'iidaystay laba ninoo een, eh, exceptionaal ah ninkii alla u naxariistay mele zinawi iyo madaxweyne ilaa cimrigiisa dheereeya ismaaciil cumar oo x- xidhiidhka labada wadan ka dhexeeya iyo iyo dhaqaalahooga ka saaray waxyaala badan oo yaryar oo een, loo yaqaano febles oo imika heerka halkaa gaadhsiiyey waxayna labada wadan iminka ay ku heshiiyeen inayna kala cabsooneen dhaqaaloogu dhex galo oo is- oo is- ay isbarbaaraan wixii aan jabuuti haysan etoobiya haysta wixii etoobiya haystana jabuuti haysta sidaa darteed ayaa keentay in xadiidka dib loo cusboonaysiiyo dekada loo dhiso boork loo weynaysiiyo oo een, laba wadan ubaa leeyahay dhaqaaluhu isku xidhnaado labada labada wadan isku xidhnaado marka baananku dee kaalin wanaagsan bay ka qaadanayaan isdhexgalkaasi dhaqaale baananku etoobiya horta waa wadan weyn oo nidaamku ka jabuuti uu ka yar duwan yahay halka jabuuti ay jirto een, xorriyad aad doonayso maalin kastaba inaad waxii aad ku haysto lacag amba faranka jabuuti ha noqoto amba een, dollar ha noqotee aad keeni karto aad kana saari karto haddii ay lacagtaasi lacag aan ah, madmadow ku jirin ay tahay etoobiya iyaku waxay ku shaqey waxay ka doorteen inay ku shaqaystaan lacagtooda oo ay lacagta dibadda kasoo gashay aj- een, dollarka amba waxay doontaba ha noqotee een, dowladda dhexe een, banka dhexe ee dowladda ayaa ayaa nidaamiya marka nidaamka baananku wuu ka duwan yahay nimaanka baanankan jabuuti eh, sidaa darteed marka een, baanankan ay ka furi karaan etoobiya eh, sida jabuuti maaho waxa waa inay noqdaan bank ay leedahay dowladda etoobiya ama dad etoobiya ay leeyihiin halkay jabuuti kaga duwan tahay jabuuti nin kastoo een, conditionada een, xeerarka u dhigaya wadanka buuxiyaaba wuxuu doona ha noqdo nationality ha noqdo maraykan shiine ethoobian etoobiya taayo weli halkaa em, dariiqa may marin marka waxaad de sidaa darteed way ku yar adag way ku yar adkaan sidii een, baanan een, kale oo dibadda ka yimaada ay- ay u furaan etoobiya dhexdeeda laakiin etoobiya dhexdeeda baanankii joogay waxay ka fureen badanku qaarkood baa ka furay daaqad ah, ay ka- ay ka isticmaali karaan islamic bank
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee jabuuti doctor ama axmed cusmaan cali aan idhaahdee oo u warramayay wariyaha v o a ramadaan muuse halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciil haatanna dhegeystayaasha waxaanu soo gudbinaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo jeedinaya
Yeah. fiican oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa ibraahim aan kugu soo dhoweeyey bal noo soo qabo falastiin waxaa aan ka helay eedo maryam bariise raage iyo hooyo khadiijo cabdi cali iyo aabbe warsamo bariise raage adeer ciise bariise raage iyo eedo maka bariise raage iyo eedo muumino bariise raage eedo leylo bariise raage iyo hidaayo caseer cabdi cabdulaahi caseer cabdi iyo ismahaan caseer cabdi iyo waxay idhahdeen caaisho caseer cabdi iyo xuseen caseer cabdi iyo cadnaan caseer cabdi iyo cabdilbaasid caseer cabdi yuusuf ciise bariise maxamed xasan maxamed oo loo yaqaano qordheere iyo xaliimo xasan maxamed aabe cilmi bariise raage dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad u dirayaan maxamed deeq cilmi bariise iyo safiyo warsame bariise oo ku aqalgalay warta nabadda magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin eebba waxaan kaga baryaynaa inaad kala heshaan owlaad kheyr qabta aamin warqaddanna waxay naga soo gaartay waa hambalyo meher dhammaan ilmo ibraahim hereri faa'ise ibraahim hereri iyo caruurteeda leyle ibraahim hereri iyo caruurteeda iyo cabdisalaan ibraahim hereri iyo xaaskiisii ismaaciil ibraahim hereri iyo sihaam ibraahim hereri iyo caruurteeda iyo maxamed ibraahim hereri iyo filson ibraahim hereri iyo seygeeda cali cabdulaahi dable iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda naasha iyo dhammaan ilmo xaaji maxamed iyo dhammaan reer cali maxamed iyo reer ibraahim ducaale iyo reer maxamed cigaal iyo reer ibraahim maclow iyo maxamed yaasiin gabaxaddi iyo ilmo rashiid aadan waxay hambalyo u dirayaan meherka fu'aad xasan warsame iyo idil cali maxamuud isku waaro ubad qeyrqaba kale hela aamiin ayaanu leenahay dhambaalkan wuxuu nooga yimid doctor maxamed maxamuud cusmaan iyo saaxiibadiis oo kale ah cabdisaal xasan sheekh daahir iyo maxamed xareed cabdulaahi aadan axmed maxamed afgooye iyo carab xuseen sheekh cabdi wegan loo yaqaano iyo waxay yidhahdeen sharmaake diiriye falaax iyo burhaan maxamed warsame tunyar iyo ehelka iyo asxaabta kaleeto waxayna jecel yihiin taaniyad kaliyo laaba inay gaarsiiyaan maxamed weli xasan galeyr iyo naciimo cumar ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay beled xaawo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey caaisha maxamed waxaayna leeyihiin ducadu waa xaggeena caaisha soo weynaa u noqotay dadkeeda iyo dalkeeda anfacda warqadana waa tahniyad aroos waxay naga soo gaartay xuseen qafaal indhayare iyo hooyo barni maxamed cali iyo hooyo aamine iyo adeer xasan qafaal indhayare iyo adeer cabdulaahi qafaal indhayare iyo adeer cabdi cali bare adeer cismaan cali bare iyo abti daahir maxamed cali iyo abti cabdi maxamed cali mahad xasan qafaal iyo cabdi naasir xasan qafaal iyo maariya macalin cabdulaahi iyo sahre macalin cabdulaahi iyo maxamed faarax makaraan iyo dahabo maxamed cali maamo khadiijo saleebaane iyo sakariya maxamed cilmi dadkaasoo kale jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay tahniyad aroos u dirayaan arooskii aroosadda shukri nuur cali bare shukri qaali iyo cabdulaahi nuur xuseen qafaal oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada warta nabadda ee kiswardhiig leh toddobaadkii hore isku waaro ubad kheyr qabana kala hela ayaanu leenahay haye waxaan idin ciyaaraynaa codadkii axmed zaki iyo xalimo gobaad heestuna waa heestii naaska caasha
sow nasiibkiyo ha ele niyad samidii ha ele niyad samidii naqma soo rogi
sow naxuustiyo ha naarifuufkii ha naarifuufkii naxas loo kori
sawnaruuro ilaaska caashaqa iina nugnanaa nidarkuma gelin
liidar kuma gelin sow naftaydiyo naaska caashaqa iina nugunanaa liidar kuma gelin
soo gobaadee ilaaska caashaqa iina nugnanaa nidarkuma gelin
liidar kuma gelin seekigayga naaska caashaqa iina nugunanaa liidar kuma gelin
haye heestan qaab dhaqanna waa loo tumay waxaan filayaa inaad aad madaxa ula cod talentaaliyana waa lagu qaadamayaa waa kaasaa warqadda axmed zaki iyo xaliimo gubaada ayaan intaas kaga gudbanaa codadkoodii dhambaalkana waa hambalyo waxa uu naga soo gaaray ibraahim xaaji maxamed nuux warsame iyo waxay idhahdeen sheekh cabdi aadan maryan muuse abikar iyo najmo faarax fiiqow iyo aamine abuukar mayaal raxma cabdulaahi sheekh cabdi rashiid sheekh cabdi aadan iyo cusmaan xaaji xasan ibraahim iyo siciid xaaji maxamed nuux iyo maxamed cabdulaahi sheekh cabdi iyo maxamed xaaji maxamed nuux iyo cusmaan maxamed axmed iyo waxay yidhaahdeen maxamed nuur xasan yuusuf iyo sadaam abuukar malaay iyo sawda sheekh cabdi aadan iyo farxiyo abuukar mayaal dhammaana waxa ay dadkaasi joogaan bay yidhaahdeen jadda riyaad muqdishow koonfur afrika qatar imaaraadka carabta buulo burda jalalaqsa waxayna hambalyo gaarsiinayaan maryan cabdulaahi sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen ismaaciil maxamed salaad oo wiil ugu dhashay burweyn waxaana ay leeyihiin ah, ducada waa xaggiina iyo magacaaba falastiin hayay wiilkaasi dhashay magaca iyo ducada adaa laga sugaa adaa dhowr ciyaala magacay usoo bixiyay daanduray magacyada adaa kuu soo riixaynaa sababta waxaa la yidhahda inta badan haddaa hadda magac u bixiso waxaa laga yaabaa reerku magacaas inuu hore ugu joogay marka maadaama aanan xog badan haynin annagana waanu idinku marka soo ducadan baan celinay isu koobaynaa waxaan Waxaana- leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca soo barbara ayaanu leenahay warqadana waxay naga soo gaartay waa tahniyad aros waxaa diraya macalin maxamed cismaan axmed iyo xaawo cismaan axmed ruun cismaan axmed hani cismaan axmed iyo aabe deeq a- iyo aabe aabi deeq cali iyo bashiir cabdulaahi cismaan iyo hooyo raaxa baranuur iyo caruurteedoo kale ah weris aabi deeq iyo kowsar aabi deeq iyo canab aabi deeq iyo bashaar aabi deeq iyo samsam axmed jimcaale iyo cabdirashiid cabdulaahi cumar iyo ustaad jaabir xuseen cabdi waxay tahniyad kaliya laaba u direen arooskii aroosada farta iyo faraantiga bay yidhaahdeen waa faysal cismaan axmed seed iyo marwadiisa nasteexa aabi deeq oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyn gobolka hiiraan gaar ahaana xaafada hulwadaag waxay leeyihin noqda kuwa isku waara ubad kheyr qamana kala hela aamiin ayaanu leenahay waayahay dhankii heesaha ayaan falastiin ku noqonaynaa heestii macsalaama ayaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa filan mayn maryanay marna kaama filanayn inaad maya i leedahay Walow walow aad- maanta aad i tiri haye isma- isma naqaan codkii macaanaa eh fanaanka bashiir cali xuseen
dad badan ayaan waday maweelaga naftaadoon ku medhaaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meerme yeelinaay muddo badan ayaa waday maweelaga naftaadoon ku medhaaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meerme yeelinaay mooday xaajadu meel wacan inay marayso meher kaliya noo haray Halo. haajadu meel wacan inay marayso meher keliya noo haray ayaad muranka taagtood macsalaamay buu tiri kaamana muteysani axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantumayaadee ayaad muranka taagtood macsalaamay buu tiri kaamana muteysani axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantumayaadee dilanmayin maryane marna kaama filaani inaad mayaay leedahay walow maantaad jiri ismanaada dilanmayin maryane marna kaama filaani inaad mayaay leedahay walow maantaad tiri ismanaqa haddaad mooda caashaqu maalma bura inuu yahay meelihii samaa garan maweliyo cayaar baad moodaysa adigu hadalmuuda caashaqu maalma qura inuu yahay maynihiisa maad garan maweliyo cayaar baad moodaysaa adigu intuusan iigu maaxanin micidaygu adkaysan mahaadadiisa igu badan mid kalaan la haysta marna imaadan oran intuusaniigu maaxanin micidaygu adkaysan mahaadadiisa igu badan mid kalaa la haysta marna imaadan oran maridaad afka malabkayeeshood isukay macaysi murugaanihayniyo mushkilaygu abuurte maridaad afka malabkayeeshood isukay macaysi murugaanihayniyo mushkilaygu abuurte misna muranka taagtood macsalaamay buu tiri kaamana muteysane codkii macaana ee fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestii macsalaama ayaan intaasi kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada warqaddan waxaa ibraahim naga soo gaartay maxamed cali nuur iyo xaaskiisa saabiriin isaaq waxay tahaniyad dhalasho farxadle u kala dirayaan lamaanayaasha kale ah cabdiraxmaan cali nuur iyo xaawo axmed nuur oo uu wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaa loo bixiyey salmaan waxaa kaloo ay hambalyo u dirayaan sahre cabdi cali nuur iyo seegeeda cabdiqani cawad oo ay gabar ugu dhalatay magaalada toron ee dalka kanada waa halkaad ka timid waxay leeyihiin ubadkaasi ha noqdeen kuwii dadkooda dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin ayaanu raacinaynaa waa tahay aamiin dhambalkan wuxuu nooga yimid aadan dhagafo warsame iyo farxiyo dhagafo warsame iyo maxamuud dhagafo warsame maxamed axmed warsame axmed xuseen warsame fahmo dhagafo warsame iyo geele dhagafo warsame iyo caasho cali warsame jaamac cali ismaaciil iyo beyle aadan ducaale iyo cabdiraxmaan macalin isaaq iyo yurub cali dhammaana dadkaasi waxay joogaan garowe laascaanood eragaabo iyo boocame waxayna taaniyad u dirayaan cabdi dhagafo warsame iyo xaliimo aadan faarax oo gabadh ugu dhalatay magaalada garowe waxaana gabadhaasi loo bixiyey raxmo cabdi dhagafe waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo noqota mid dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamin ayaa leenahay warqadan waxay naga soo gaartay waa tahniyad dhalashaho ee xabiibo abuukar maxamed iyo aabe axmed iidow cali iyo ruqiye axmed iidow cali maryan cabdiraxmaan iyo carafaad nuur cali iyo cabdi nuur cali maryan cabdiraxmaan abshire maxamuud maxamuud isaaq cabdiraxmaan aadan fatxi axmed iidow axmed xasan cabdi faadimo xuseen iidow deeqa macalin muumin mustafa axmed iidow dhammaan dadkaasi waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabduqaadir axmed iidow iyo mahadan nuur cali oo maalintii arbacada oo ay taariikhda ku beegneyd labada bisha nofembar wiil ugu dhashay magaalada portland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan cabduqaadir iidow soo barbaar salmaan ayaanu leenahay waa tahay xaggii heesaa ayaan falastiin ku noqonaynaa dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa dhakac dhakac haye dhuumasho ma ku xijinaa dhamsirikow caleemiyo waa codka macaan dayaashe kadabdabow daashow bax
codka macaan ee farxiyo kabayariya heestii dhakac dhakac aan wada dhegaysan
caashaqa warigii lagama dharbo ruuxiya lafuguu dhaadhaca untaha cunnadaha ay maratiyo iidiya wadnuhu dhex socdaha caashaqa warigii lagama dharbo ruuxiya lafuguu u dhaadhaca untaha cunnadaha ay maratiyo iidiya wadnuhu dhex socdaha sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalayban kala naxa dhibitiyo ciidankan ku diira sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalayban kala naxa dhibitiyo ciidankan ku diira dabahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtan soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dhakaca dhakac andele uumashow andele dhakaca dhakac andele uumashow andele soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dhakaca dhakac andele uumashow andele dhakaca dhakac andele uumashow andele kartaa daftarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga hadhayi karaye sida dhibic rooban ku dhowaa sida wiiran dhalayban kala naxaa dhibitiyo ciidakan ku diidaa sida dhibic rooban ku dhowraa sida wiiran dhalayban kala naxaa dhibitiyo ciidakan ku diidaa dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku bugtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku bugtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku bugtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku bugtaan soo dhawow dhabta aan ku saare soo dhawow dhabta aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dhakaca dhakac andele duumashow andele dhakaca dhakac andele duumashow andele soo dhawow
dhakacdhakac iyo codkii farxiyo kabayra ayaan intaas kaga gudbaynaa dambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo shamis cusmaan cilmi iyo hooyo muxubu cusmaan cilmi iyo hooyo asli cusmaan cilmi hooyo nasre cusmaan cilmi iyo hooyo raxmo cusmaan cilmi iyo waxay idhahdeenna abtiyaal cali guraase iyo faarax cusmaan iyo maxamed cusmaan iyo kaafi yuusuf aadan waa wariyahena v o a ee ohio iyo bello yuusuf aadan iyo sulub yuusuf aadan iyo hodan yuusuf aadan iyo raxmo yuusuf aadan farxaan yuusuf aadan shukri burhaan cali igraahim burhaan cali iyo cabdicasiis cali guraase iyo cabdirasaaq cali guraase sayid burhaan cali iyo ayaanle yuusuf axmed iyo bashiir maxamed mere iyo aaniso axmed cumar iyo maxamed aadan cumar iyo kowsar daahir maxamed iyo mahad cumar cilmi iyo sadeq dhegaweyne fartuun maxamuud iyo caruurteeda iyo saygeeda iyo waxay yidhaahdeen aamiin jaamac shire iyo maryan cabdidaahir sheekh nuux dhammaan dadkaasina waxay ambalo u dirayaan cabdinaasir cali guraase iyo aswaan cabdirashiid dalmar oo ku aqalgalay caabudwaaq waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebe uu kala siiyo ubad qayr qaba aamin ayaan leenahay warqadan ibraahim waa dhalasho waxay naga soo gaartay nuur xasan nuur iyo weriye bashiir macalin khaliif iyo khaalid nuur caynte iyo xamdi xasan muumin beydan xaaji cabduqaadir iyo siciide xasan maxamed iyo fartuun xasan maxamed iyo farxiye xasan maxamed iyo ismaaciil maxamed cabdi cumar iyo asli xuseen iidow iyo cabduqaadir xuseen iidow iyo maxamed xuseen iidow iyo cabdifataax xuseen iidow khadiijo xuseen iidow axmed xuseen iidow xaliimo xasan iidow farxiya xasan iidow siraaji cabduqaadir xuseen ubax cabduqaadir xuseen dhammaan dadkaasi waxay hambalihii bogaadin u dirayaan cabduqaadir axmed iidow iyo mahado nuur cali oo wiil ugu dhashay magaalada portland ee gobolka maine wiilkaasi salmaan ayaa loo bixiyey salmaan soo barbaar ayaanu leenahay
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray weriye cabdisalaam hareere iyo xaaskiisa iyo muno jaamac yuusuf iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdisalaan hareere iyo amaal cabdisalaam hareere iyo amaane cabdisalaam hareere iyo ismaaciil hareere iyo xaaskiisa iyo intisaar axmed sheekh iyo caruurteeda iyo maxamed hareere camey loo yaqaano waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan fu'aad xasan warsame iyo idil cali maxamuud oo meherkooda uu ka dhaca magaalada hargeysa waxaana taaniyad taa la mid ah diraya cibaado xaaji maxamed iyo caruurteeda iyo maryan xaaji maxamed iyo caruurteeda iyo shukri xaaji maxamed iyo caruurteeda iyo caasho xaaji maxamed iyo caruurteeda iyo faadumo xaaji maxamed iyo nimco xaaji maxamed oo u hambalyeynaya fu'aad xasan warsame iyo idil cali maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ibraahim adaana soo xasuusiyey saaxiibka cabdisalaan herere mid ka mid a heesihii uu dhihi jiray malaha dhaqaatiirtaa qorta haye waxaa miya sharoobo miya ya naftaa lagu dabibaahu dhihi jiray heesaha qaar cabdisalaan markay heesahaasi mid ka mid a ayaa soo heshaan u malaynaa falastiin balna maqashee aniga iyo dhegeystayaasha
وسنتر أبشر محمد أحمد أبشر بقاري يا باستر أحمد عبد السلام حاج آدن يا أقاسمها جوبجوج ميديا حسن محمود محمد حسن فنح يا أقاسمها إذاعة سبورتس جول اف ام عبد الله داهر سياد دكوس يا محمد قدر إبراهيم داهر يا محمد عبد حسين كوريا محمد عمر باكاي يا عبد السلام إبراهيم عبد يرا يا عبد الله حسن سليمان بليل يا عبد العزيز عبد نور إبراهيم كرنت يا أويس حسن محمد coday iyo aweys xaaji nuur aweys aar iyo hanad cali guuleed iyo leyle cismaan maxamuud iyo farxiye maxamed kheyre farxiye keyrto dhammaan asxaabtaasi waxay tahay niir dhalasho farxad leh ay u dirayaan tifaftiraha idaacadda goobjoog xaruntaysu tahay magaalada muqdisho axmed weli xuseen maxamuud iyo marwadiisa xamdi maxamed cabdi xamdi qaali oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada boondheer waxaa wiilkaasi loo bixiyey maxamed axmed weli xuseen soo barbaara ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray eedo faadumo luul caday cali iyo caruurteeda iyo eedo dhafo muuse iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen eedo faadumo muuseygeeda iyo caruurtooda iyo eedo maryan muuse iyo caruurteeda iyo eedo shamse muuse iyo eedo xaawo muuse seygeeda iyo caruurtooda dhammaan reer axmed caday iyo waxay yidhahdeen reer muuse cilmi ugaas waxaana ay kala joogaan muqdishow beledweyne buulo burte adisababa mandera kambala holland sweden iyo maraykan waxayna hambalyo u dirayaan firdowso xuseen cadaay firdowso fiican loo yaqaano iyo waxay yidhahdeen farxaan cabduqaadir muuse oo wiil ugu dhashay gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabduqaadir farxaan cabduqaadir farxaan soo barbaar allah kaa dhiga kiisuu weynaada oo waalidkii waxtara warqadda markana ugu dambaysa waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin salaan bahda v o a iyo daadiyaasha barnaamijka waanu idinka qaadnay warqadan waxa ay ku bilaabanaysaa hooyo culumo barqadle maalin cali xuseen samow cali kala iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed xuseen samow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cismaan xuseen samow iyo xaaskiisa indhayar xuseen samow odageeda iyo caruurteeda adeer moomin samow siyaad iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa sheekh cabdikariin moomin samow iyo xaaskiisa iyo maxamuud moomin samow iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nuur moomin samow xaaskiisa iyo caruurtooda yuusuf moomin samow adeer faarax samow siyaad iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed faarax samow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdi faarax samow cabdimada xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo geedi faarax samow iyo xasan faarax samow iyo eedda aamina samow siyaad odageeda iyo caruurteeda iyo eedda cabdiye samow siyaad odageeda iyo caruurteeda iyo eedda malayka samow siyaad odageeda iyo caruurteeda iyo mustaqiim muumin samow odageeda iyo caruurteeda iyo maryan cismaan geedi odageeda iyo caruurteeda iyo axmed dey cismaan geedi xasan nuur cismaan geedi iyo xaawi geedi siyaad iyo mano maxamed faarax iyo seegeeda iyo aamine maxamed maxamuud muuse xuseen cabdi muuse kuusow iyo cabdirasaaq xuseen maxamuud iyo carabe maxamuud xasan gaabow iyo maryan maxamed baabana iyo maxamed cumar yuusuf waasuga iyo muuse xasan gees oo loo yaqaano muuse aroose dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyeed hawada u marinayaan cilmi xuseen samow iyo marwadiisa qaaliga sacdiye faarax cabdulla oo muhorkeed uu ka dhacay magaalada muqdisho xaafadda jiira miskiin waxay leeyihiin isku waaro ubad qayrqaba kale hela aamiin ayaanu leenahay
heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasheen aanu soo qabanayno falastiin waa timaha leyrta iyo gaceli haye lugaha xaragada ku badi leegleego anoo ku jecel waa ereyadii maxamuud ciise sangub codkii macaanaa ee xuseen mirale heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
heestaasina waxay gebageba u tahay idaacadeeyadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo inta aynu toddobada caawa isku soo laabanayno waa bahda v o idinkaga tegaysaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh